runtii kulleyba dadaalka wasaaradda wax iyo bicsada howl inkiraad leh maaha waa shaqo aada u dhex socota mana garan karno dadka aada leedahay hadda dad baanan xajinin waa yaab dadka saa ogtahay waxa waaye sanadkan isbedelka iyo muuqaalka bedelan waxaa lagu jiraa waa xaj acmaalkeeda waa xilliga dadka inta badan shaqadaada ama howlahooda safarkooda in badan lagu eega xagga rabbi ma garan karno mana jiraan wax hadda gaara oo dad intaa le tiradeeda aad sheegto oo xajka jooga oo ma ka soo gaaray oo ma xajin aad leedahay waxaan garanayna maaha ciddii sheegtay oo taa iyada qabtaana wasaaradda iyo bicisada waa ku sugan tahay goobaha aad tilmaamayso waxaan rajaynaynaa in aad ifidness iyo cad la keeno marka maaha wax mataqana kulleyba xilliyadii si gaar ahaaneyd mataqana waxyaalaha qaar loo siyaasidan jiray waa xaj alxamdulilah sanadkan muuqaalka muuqda waa mid aada loogu farxa xajka iyada ahna inta soo gaartay tiradeeda si sharciyan ku timid koo iyo toban kun iyo shanta boqol ba inay yimaadeen tiro kale oo soo raacdana ay jirtay marka aada iyo aad baan kulleyba erega ayada laleeyahay uga xunnahay propagandada la dul wadana ma aha sidii kulleyba waxyaalaha qaar propagandada lagu wadaayo inaysan ka duwan tahay kulley jecel lahay arrintan xajka waa arrin ka gaara waa cibaado aada ma garan karno tira dad ah oo xaj soo gaaro ma xajin laleeyahay marka waxaan rajaynaya insha allahu tacaala ereygaas waa erey yar maaha wuu soo noqon doonaa wuuna ku soo noqon doonaa dadka ujeeda aa sheegteenna waa garan doonaa meesha ay yihiin laakiin waxaan dareemaysaa in inta ka horreysa aan tilmaanay waxaan ka hadalnay waxaan cadayahay dadka iyadoon la gaarin xajka soofay waa macquul dad ka yimid magaalooyinka gudaheeda oo dee warqada qualification futayna waa macquul oo de kolleyba documentigooda lahaayo oo gudaha ka xajinaya oo gudaha socday oo gudaha rabay inay ka galaan waa macquul dadka ayada kalifkal ku yimid xaaji kimid oo xajinaya ma fahmi karno erega iyada ah waxaana rabnaa insha allahu tacaala anigoo hadda aan kaa dibsalayn aadna u jecel in la helo mataqaana isbedel sheegaa oo soomaaliya ka yimid ma xajinin erega iyada waa erey kulleyba waan gartay mudane mudane wasiir haddaan haddaan faahfaahiyo mudane wasiir ku-xigeen waxa weeyaan dabcan dowladda siyaasaddeeda saad u sheegtay way dejisan tahay hase yeeshee shirkado ganacsi ayaa gacanta ku hayo dadka soo qaadaya dadku waxay ka cabanayaan in qiyaastii afar shirkadood ay yihiin kuwa dadkoodu ay dayacmeen dad ugu yaraan laba ka midana waama la hadalnay xujayadaas iyagoo ka cabanaya in acmaasha qaarkeed maaha xajkii oo dhan way sheegeen in hoteelada qaar la geeyey maalintii koowaad oo kale ay wax walba u hagaagsanaan lakiin wixii intaa ka dambeeyey meel cidlaa lagaga dhaqaaqay waxaa dhici kara cariiri marka hadda la joogo xajka la joogo dadka yaqaana mataqaana goobaha waxaa laga yaabaa in ay ku noqoto mataqaana kulleyba waxyaalaha qaar oo xabasho ka ah ama xabasho kaaban laakiin ereyga baxay shirkadaha dadka sheegay ninka tilmaamay waa aniga oo lahaa maalin aan la gaarin cibaadada oo sunnada khilaafsan oo bisha sideedaad bisha sideedeeda ka horeysa inay toddoba bisha qaarkood ay yaaceen waa wax la ogyahay oo caalami ah oo gaadiidkoo taagan oo la sugaya inay tagaan taas waxay keentay marka in dad badan duruuf adag ay ku qabsato maalinta ugu horreysa oo raashiin aan meesha olin oo biyo aan olin oo waxa islaamnimada ka fogay tahay marka dadka qaar annaga kala xisaabtanayna saan dhaana ahayd maxaa yeelay waa siyaxan tahay heshiiskii shirkadaha ay siyaxeen waa lagu soo diraa haddii loo baahan yahay oo ah maalinta iyada saa cashar inay tegi doonaan oo bilaabanaysa daadguraynta marka kahormaridda ayada ee dadka sameeyey baa ah waxay wax khilaafeen cilado mataqaana iskor saarana in meesha iyada ay ka yimid oo dad dadkii aan xujayadii soomaaliya ka timid aan ahayn qaar kamid a ay meesha ku dhex fakadeen marka waa kolleyba wax meesha ka jiraayo oo taa iyada ah oo qofkii meesha uu degi lahaaba cariiriga oo qaf kamid a ah ah taa iyadana sababteeda aan tilmaamayna ahayd annaga oo doonayna annagoo ogsoon in tirada dadka dalalka loo siyaadiyey haddana masaaxadii ay aada u wada yartahay masaaxadaan aada loo siyaadin taasa meeshii la rabay in laga xisaabtamo oo sistema dowladnimo looga xisaabtamana haddii ay noqoto dadka inay sii hordhacaan marka si wax loo ogodaa loo ogaada loo hobsadana ahayd waan gartay su-aasheeda ugu dambaysa xaaji soomaaliyadoo intuu xaaj ka yimid ma xajina leeyahay isagaan u baahanahay in annaga na soo gaarsiiyo waa joognaa meeshaan joognaa kalama hadlayna banaanka laakiin waxaan kuu sheegayaa shirkadihii ama sistamkii dadka hore u yaqaanay ka faa'idaysan jiray ee dadka dhiigooda ku noolaa ee siyaabo badan u socon jiray in ay dhibayso in maanta quruxdaa timid ee arkayso aan dhex fadhino in ay dhibayso oo ay doonayaan inay yidhaahdaan shalay maanta ka roneed shalay maanta kama rono waxa yaalla waa waxaad arkaysaan oo oo cad oo media ay wada joogaan ummadda soomaaliyad ay joogto oo nafisa marka waxaan rajaynaynaa insha allahu tacala su-aasheeda ugu dambaysa wasiir annaga hadda waxaan rajaynaya in wax dadkii si si deganaanshaa lah oo duca leh oo wanaag leh in ay kuwa joogeen ugu dhamaato haddana waxaan ku howlanaha haddii alle si allaale sidii nabadgelye ee dalka soomaaliya muddada soo waan gartay guuda gaari lahayn insha allah wasiirku xigeen su-aasheeda ugu dambaysa labada xaajiyaanu la hadalnay labaduba waxay sheegeen inay ka yimaadeen koonfurta soomaaliya ma aha dad ama sacuudiga hore u joogay ama si gaara iyaga u yimid
laba xaaji waa macquul inay wax warka ku gaaraya waa meesha ay joogaan waxa laga hada cariiri waxaan ka wadaa faraashada iyo deegaanka taa iyadaana waxaan kaala hadlayaa maya nin aan mataqaana banaan ka joogo waa wayse qabaa hadda waa xajki nin xaaji oo meesha taagan aan ahay oo mas-uuliyad ay saaran tahay mas-uuliyaddaana maaha mid hadda bilaabatay mid aan laba sana kasoo shaqaynayna hawsheeda waayo quruxda taagan haddii waxaa qaladaadka ay yimaadeen oo aad sheegayso waxa ay ku yimaadeen oo dembigeedana kulleyba aan rabnaa inaan kulleyba ka hadalno dadka iyadoo aan la gaarin maalintii la guurayay dadka xamlooyinka qaarkood ee afarta aan tilmaamnay ee sii guuray meesha ayadoo aan biyo oolin oo aan deegaankii aan habaysnayn isku habaysnayn dadka iyadaa dadka ay daadgureysteen oo dadka laban oo aanan sharciyada fiican haysan gudaha qaarkood ka cajiyeen baa ah qaar inay suurtagal keliya maahan waa wax cad oo dokumentigeeda lahayd dadka qaar warqada falsi haysta inay gudaha ku dhex yaaceen oo taa iyadana keentay in jiefkooda cariiri galo ma garat amuurahaas iyadaana kulleyba cidda aan kala xisaabtamayna waa wax caday noqonaysaa waa dadka mataqaan xamlooyinka waa koo iyo toban ba magacaan afar ka mida waa ah afarta hoosha iyada ahayd aan kulleyba u saarayn oo ah inay hor dhaceen markii la weydiiyena waxay yidhaahdeen waa wax aan ka hadlayna oo wayse qabaa waxa ay yidhaahdeen annaga maahan culamaana hor kacday culamana maahan dadkaan udhiibanay waa dadkaan udhiiban xamlada iyo mas-uuliyaddeeda